magaalada hargeysa xarunta maamulka somalilan ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan kobcinta adeegsiga tiknolojiyadda kaasoo loo qabtay in ka badan laba boqol oo ruux oo ka kala socday wasaaradaha somalilan ardayda jaamacadaha iyo ciidanka qalabka sidaa tababarkan ayaa intii uu socday lagu baranayay ilaalinta xogta maamulidda mareegaha rakibaada iyo cilad bixinta kaamiradaha ilaalada ammaanka xiritaanka tababarka ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan xubno ka tirsan maamulka somalilan iyo martisharaf kala duwan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan doctor axmed yuusuf idris ayaa ku booriyey xubnaha ka qaybgalay tababarka inay ku dadaalaan horumarinta xirfadaha tiknolojiyadda waa hambalyo iyo dardaaranun xafladahaas sidanoo kale ah waxaan aad u hambalyaynayaa labada boqol iyo labaatanka qalinjebiyaal ee ka kala socda ciidamada asluubta ciidamada qaranka booliska ciidamada ilaalada madaxtooyada ardayda jaamacadaha iyo wasaaradaha kala duwan ee qaranka dafcaddii sideedaad oo ka kooban laba boqol iyo labaatan qalinjebiyaal oo rag iyo dumar iskugu jira inaynu markhaati ka wada noqono caawa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waad qalinjibiseen caawa laakiin jid weyn baa idin weli weli idin hadhay waxaynu casrigan aynu joognay qarnigan aynu ku jirno waa qarnigii loo hayaanka loo haa dhinaca tiknolojiyadda wax kasta imika wuxuu noqday technology basic hadduu noqday lacagihii digital bay noqdeen aqoontii digital bay noqotay wax walba digital bay noqdeen inaynu adduunyada la jaan qaadnaa waa arrin aad u muhiima waxayna iyaguna inaga saboort garaynaya mashruucan tababarada dalka taiwan oo ah dalalka ugu horreeya adduunka xagga tiknolojiyadda waxaana leeyahy waa mahadsantiin maalmo ka horna waxay noo dhagax dhigeen xaruntii aynu ugu talagalnay national data center and national cyber security center tababarada la gelayaana waa qayb ka mid ah iyagana waxaan leeyahay hambalyo waad ku mahadsantihiin taageerada qiimaha badan ee mug iyo miisaanka lah ee noo somalilan siinaysaan ardaydana waxaan ku dardaarayaa adduunka maanta wax lagu shaqeeya waa technology waxaa loo guulaya digital economy transformation aqoonta korusi qaadnaan technologiga oo ku xidhnaataan xarunta ku xidhnaataan meelaha kale ee aqoonta laga helayo deetana aad samaysaan adigoo halkaa jooga silicon valley aad ka shaqaysid amba technology basid gurigaaga aad ka shaqaysid haddaad u fiirsatay dalka yare israa'iil la dhawaa waa to six million sanad kasta wuxuu soo saaraa dhowr kunoo system oo adduunka maraykantai tegaanba ka iibiyaan ee lacag ka soo xareeyaan tababarada noocan oo kaleenta ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii dhallinyarada ay u heli lahaayeen shaqooyinka ka bannaan hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay